xafladan oo si heer sar ah loo soo agaasimay ayaa loo qabtay arday ka qalinjibinaysay dugsiga sare ee alhijra ee ku yaala degmada jilib munaasabadan ayaa ka dhacday hoolka weyn ee jaamacadda alqima ee magaalada jilib waxaana halkaasi laga jeediyey kelimaad kala duwan xafladda ay ku qalin jibinayeen ardayda madrasada alhijra ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad iyo waalidiinta ardayda ugu horeyn maamulaha madrasa ayaa ka warbixiyey xilliga la asaasay madrasada iyo ardayda ka qalin jibisay iyo maraaxiisha ay soo martay madrasat alhijra athanawiya waxaa laga aasaasay muxaafadada jilib kun afar boqol afartan iyo afar jamaadi alawal ardaydii ugu horreysay oo kasoo wareegay dugsiga hoose dhexe al anwaarna ay waxbarashadooda ka bilaabeen xaruntaas iyada ah maantana waxaynu u joognaa ilaahay fadligiisa dufcadii ugu horreysay oo ka qalinjabisa dugsiga sare alhijra athanawiya oo sida astaanteeda ama tilmaanteedu ay tahay ah xarun waxbarasho oo bixisa diraasa caama waxbarasho guud oo waxbarashada ay bixinaysaa ay tahay culuum isugu jirta culuumtii sharciga aynu naqaano shareecada islaamka iyo culuumta tajriibiga ama maadiga wax loo yaqaano labadaba kulmisay sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sida sheekh maxamed bal iyo sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo iyaguna la dardaarmay ardayda ka qalinjibinaysay madrasada horta kow iimaansada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriya nicmada aad hesheen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi ilaahay weydiiso cilmi unbaa ka jira waqul rabbi zidnii cilma cilmigaa aan barannay ikhlaas ilaahay dartii ha naga noqdo tacliimta ayaa dadka lagu gaalaysiinaya taana markaa naga buuxiya oo ummaddeenna yaysan tacliim gaala iin u baahan markana mid ka mid a waalidiinta dhalay ardayda ayaa bogaadiyey ardayda iyo macallimiinta madrasada ardada ka soo baxday iyo midhaha ka yimideen waxaa isla arki karna weeye taa waxay marka nagu dhiirigelihaysaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno haddaan nahay waalid iyo hadday yihiin ardo iyo hadday yihiin maarata madarasada ee soo bandhigtay mowduuca cajiibka ah waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala mahada ha ka gaarto kimii intaan leeg ama ama miro intaan leega lasoo bandhigi doona ama waktiga shoodka waktiga aad u yar shoodkaana la goyi doonaa isma aanan lahayn ugu dambeyn ardayda ka qalin jibinaysay madrasada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah islamarkaana ay soo bandhigeen waxay ka barteen madrasada fii hada almakaani aljamiil بحفل تخرجنا من مدرستنا الغالية مدرسة الهجرة الثانوية التي تقوم بالتأهيل العلمي والدراسة العامة فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومرارا كثيرة بقلوب ملؤها المحبة ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم أيها المحترمون أنتم هنا في ضيافة ثلة من المتخرجين والمتخرجات وفي زفاف كوكبة من خيرة أبنائكم وبناتكم في الولايات الإسلامية الذين تربوا وترعرعوا في أحضانكم الحنونة وفي أياديكم المربية الأمينة فنقول إن العلوم التطبيقية هي تطبيق المعرفة في أحد حقول العلوم الطبيعية لحل مشاكل عملية لذلك تعتبر جزءا أساسيا من تطوير التقنية وقد كتب عالم الكيمياء جابر بن حيان رحمه الله إن كمال الصنعة العمل والتجربة فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka jira horumar ballaaran oo ku aadan dhanka waxbarashada iyagoon waayihii dambe laga furayey jaamacado iyo madaaris kala duwan